ardayda dugsiga sare iyo dugsiga hoose ee iskuulka farjan ee magaalada kismaayo ayaa waxay xaflad sagootina u qabteen macalimiinta iskuulka taas oo ay ku bogaadinayeen sida ay wax ugu soo bareen xiliyadii adkaa ay ku guda jireen waxbarashada gudoomiyaha ardayda iskuulka farjanna ayaa wax ugu horeen sharaxay sababta loo qabtay xafladda xafladda waxaa loo qabanayaa macalimiinta iskuulka farjanna waxaana qabanaya ardayda shahaadiga ee sanadkan sanaddusiyeedka ee iskuulka farjanna runaantii aadaan ugu faraxsannahay inaan maanta heerkan soo gaarno inaan maanta farxad yar la qaadano macallimiinteenna walow aysan u qalmin middaan waxay naga ahayd uun farxad yar la qaatay macallimiintiina aadaan ugu faraxsannahay middaas xafladdan runaantii waxaa ka shaqeeyay ardayda foonfoor iyagoo ugu talagalay macallimiintooda runaantii waad dareemi kartaan markii xaaladda dalkeenoo kale la fiiriyo iyo marxaladii kala duwanaa uu soo maray macalinka shaqooyinkii macalimiinta shaqooyinkii badnaa ee dalka ka soo qabteen walow dalku uu soo maray burburo kala duwan iyo dagaalo sokeeye waxbarashadiina weli maysan dowrgoyin oo ilaa weli way jirtaa taasoo ay sameeyeen ama qayb ka ahaayeen macalinka macalinka faa'iidadiisa runaantii nolol ahaan markii la fiiriyo meeshuu joogo waa dareemi kartaan ugu dambeyn maamul ku-xigeenka iskuulka farjana cabdinaasir macalin oo soo xiray xafladda ayaa waxuu kula daarmay ardayda inay sii wadaan waxbarashada ayna doortaan wax ay ku fiican yihiin marka ay tagaan jaamacadaha
insha allah taala waxaan idin rajeedayaa waad qalin bedeerteen maydan qalin jebinina waad qalin bedeerteen waxaan insha allah idin rajeedayaa arday walba oo jamacad gelaya waxaan kula talinayaa inuu galo qaybta uu ku fiican yahay ilaa ardaysa aad ku fiican yahay kuwa shareecada ku fiican kuwa kimister ku fiican kuwa caafimaad ku fiican kuwa college ku fiican kuwa ku fiican ganacsi ku fiican ardaysa waxaan insha allah kula talinayaa inuu galo kulliyadda uu ku fiican yahay